waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen sababta ugu horeysa waxa weeye inaanu maaragtay ay la kulmaan dhiggiis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee india sushma iswaraaji inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maaragtay bilateralka wadamada waddanka soomaaliya iyo india ka dhexeeya xiriirka laba geesoodka ah xiriirka laba geesoodka ah in lasii xoojiyo sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qofoo dhiga iswaay inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama waddankahooda isugu tagaan marka saas waxay ahayd number one qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhallinyaradii boqol iyo sideed iyo tobankeeda halkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhamaaday waktigoodaba soo dhamaaday sidaad la socotaan afar isbuuc ka hor golaha wasiirada iyo india uu hogaaminayo wasiirka amiin ra-iisul wasaaraha india waxay go-aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynhayay oo heshiiskaas muddo laga shaqeynaya waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay waddankoodii lagu celin karo waddankooda marka xukunka u dhammaado waddankoodii lagu celiyo oo halkaas ay ku dhamaystaan xabsigooda ku dhamaystaan si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horeysa ay golaha wasiirada indiya ogolaadaan taasi way dhacda waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimo dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaano inay kala sixidaan taana waxay dhacday maantay dhacday heshiis waana safgarada maaragtay hesh- heshiiskaasi oo maaragtay ah heshiis aad iyo aad aan u sugaynay muddo u sugaynay int hadduusan dhicinina aysan suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay la la loo diro soomaaliya marka dhallinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jirdilaho loo geystay intii ay eh, xabsiga ku jireen n walaalo dhalinyaradu in muddo ayay ku jireen n waxaa u xilsaarnaa n fair secretary ama xogayaha koowaad ee wasa- ee safaaradda n axmed xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishiiba maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amin xeer n looyarkooda oo maaragtay arrintan in muddo ah soo waday marka waxay dhib qabaanna waa laga caawimahayay laakiin n arrintooda maaragtay waa mudday muddayba socotayba n waanan ku faraxsannahay inay sidaa usoo gabagaboodo maaragtay waqti fiican ay dhamaatay Eh, ma jiraa qorshe ah in eh, eh, xilladi- ama la- aan heshiis aad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxaabiistan ama dadkan soomaalida ee xabsiyada indiya ku jiray ee soomaaliya lagu celinayo
walaalo waxaa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco xukunkii weli ma uusan dhicinin n berri maaha beri dambe n baa xukunka ugu horeeya gruupka ugu horeeya xukunkooda uu dhacahaya sidana laku wargeliyey waxayna u qeybsamaan afar qeybood bay ahaayeen afartooda qeybood haddii qoladaan ugu horeysa marka uu dhaco xukunkooda saddexda gruub oo kalena way ku xigi doonaan haddii aan la idmo marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhammaado oo la xukumo markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadankii loo geyn lahaa marka marka haddaan dadweynaha u kala cadeyno iyo dhegeystayaasha waxa weeye heshiiskan waxaa lagu gaa ay dowladda soomaaliya iyo indiya ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay eh, soomaaliya ku dhamaystaan xukunkooda dowladda soomaaliya xabsiye kala geyn doonto walaalo aan ku aan ku dha- maaragtay aan ah, si fiican kuugu qeexo xukunka afar afar gruub weeye afartaa gruub xukunkooda markuu wada dhammaado dhalinyarada dhammaantood waxaa lagu celinaya wadankii baa lagu celinayaa laakiin waa inuu xukun ka dhacaa marka horeyso hadda tusaalean ku siin karaa haddii lagu xukumo for example wakti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waktigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa marka n xukunku waa inuu dhacaa kadib baan anagu awood u helayna inaan dadkii aan qaadno oo soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ay ka bilowdaan marka heshiisku wuxuu dhigaya marka heshiisku wuxuu dhigaya haddii laga jaro waqtiga ay ku jireen indiya xabsiga marka soomaaliya la geeyo inta u dhiman xukunkooda inaa in dowladda soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhammaysanayaan
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka lakala wareegsanayo xabsiyada loo- loo kala wareejinayo n waa wax international weeyaan dhalinyaradan eh, xabsiyada ku jira ma burcadbeed bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka indiya dembiye galay qabtay walaalo dhalinyarada waxa weeye waxa weeye waa waxa lagu soo eedeeyey falal burcadbadeed baa lagu soo eedeeyey n baddaana laga soo qabtay afar group iyagoo ah marka wadankuna waxay kusoo galeen sharci darrena way kusoo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maaragtay n laakiin ah, xukunkoodaas hadda wuxuu un u dhacahayaa waxyaabihii lagu soo eedeeyey qolo walbana maaragtay gaaraha wax loogu eedeeyey afarta group ma ma wada isku wax kuma wada eedeysna laakiin waxa weye way kala duwan waa yihiin gartay Eh, soomaali badan miyaa ku nool eh, safir dalka indiya
wel waxa way soo- india waxay noqotay walaalo n n markay noqoto waxbarasho dhinaceeda soomaalidu waxbarashada halkan bay usoo aadaan n caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number one wey hadda waxaa nigeria iyo congo baa ka horeeya keliya number saddex numberka saddexaad bay soo galeen n ganacsigana waxa weeye waa hadda weligood soomaaliya halka waa ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka n saddexdaas waxyaaboodba aad noogu xiran an saddexda waxyaaboodna india iyo soomaaliya maanta waxay ka marayaan meesha ugu sarreysay labada dowladood iyo labada wasiirna aad bay ugu faraxsanaayeen miitinkooda iyo wixii kasoo baxay